العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويؤخذ منه تنزه تعالى عن الأغراض في أفعاله وأحكامه ويؤخذ وحال لقادنا منه من استغنائه إلهي ديقتومدي سحق هذا وحال لقادنا تنزهه ilaahay hufnaantiisi tacaalaa korahaya cani il aqraadi muraadiyaal ilaahay uu ka hufan yahay fii afcaalihi falalyaashooda falaliyaashiisa dhexdooda uu uga hufan yahay iyo wa axkaamihi xugumyaashiisa uga hufan yahay wa ilaa haddii ilaahay aanuu ka hufnayn aqraad lazima waxaa laazimi lahaa iftiqaaruhu ilaahay dhibaatooshadiisii baa laazimi lahay ilaa maakii intii kaa uu dhibaatooda yuxasilu xasilinahaya garadahu ilaahay muraadkiisa xasilinaya kayfa wahuwa jala wacaza alganiyu can kulli maa siwaahu kayfa kayfa yasixu daalika arrinkaasi sidee buu u ansaxayaa oo ilaahay inuu dhibaatoodo wax qaradkiisa xasilinhayo u dhibaatoodo wahuwana xaal ilaahay jala weynaa wacaza qaalibhaya alganiyu allihii deeqtoon uu yahay can kulli maa kii dhammaantii xaggiisa ka deeqtoon siwaahu ilaahay kasoo haray wayu'khadu minhu wayu'khadu waxaa la qaadanayaa minhu min istignaa'ihi ilaahay deeqtoomidiisa waxaa laga qaadanaya marka awal waxaas noo soo socotay markii yacni waxa weye sheikhu waa tii uu soo sheegay kelimadan oo kelimatu tawxiidka lagu magacaabo iyo qariinadeeda yacni wehlisa oo laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullahi aqaa-idii oo dhan in laga qaadanayo ee kontonka ahaa marka hadda qeybta marka hore la hormariyey waxa weeye waa sidii kuwii ku saabsanaa sifaadkii xagga rabbi ku saabsanaa sida looga qaadanhayo kelimada tawxiidka marka kelimada tawxiidka markii yacni uu soo fasiray macnaheedii oo wixii macnaheedii ka laazimi lahaa markuu kusoo fasiray oo istiknihii laftigiisa uu ka mid ahaa ayaan waxaan soo marna waxyaala istiknaha xaggiisa laga qaadanayo oo caqaa-idii lasoo sheegaya wa yu'khadu minhu wayuukhadu waxaa la qaadanayaa minhu min istiqnaa'ihi ilaahay deeqtoomidiisa waxaa laga qaadanayaa jalla weynaa wacaza qaalib ahaaye can kulli maa siwaahu ilaahay wixii kasoo haray dhammaantii uu ka deeqtoon yahay aydan noqoshe ilaahay deeqtoomidiisa ee wax alla waxa kasoo haroo dhanba uu ka deeqtoon yahay kaa waxaa laga qaadanayaa aydan taa marka nusqooyinka qaarkood baa dhigo macnaha aydan waxaa looga jeedaa kamaa ukhida minhu maa taqadama sidii wixii soo hormaray looga qaatay tanazuhuhu tacaalaa tanazuhuhu ilaahay hufnaantiisi baa laga qaadanayaa tacaalaa korahaya can il aqraadi muraadyaashii ilaahay uu ka hufan yahay fii afcaalihi falalyaashiisa fiigeedana uu uga hufan yahay wa axkaamihi xugumyaashiisa uu uga hufan yahay waxaa laga qaadanayaa ilaahay inuu ka hufan yahay falka ilaahay uu samaynahayo iyo xukumka ilaahay uu samaynahayo wax dan la yidhaahdo ilaahay inuu ka leeyaha taa inuu ka hufan yahay marka hadda haddii la eego taa laftigeedu ee tanasuhaas oo ilaahay aqraadda uu ka hufan yahay waxay soo gelaysaa almukhaalafatu lilxawaaditsi sida awalba kitaabka awaa-ishiisi hore aan kusoo marnay laakiin meeshan sheikhu yacni wuxuu u caddeeyey isagoo had istignaha toos uga qaadanaya arrintaa marka sheikhu uu caddeeyo maxaa yeelay bacdama ay u baahan tahay yacni ihtimaam dheeraad ah si gaara in loogu qasto oo aan loo qaadan arrinta noocaana kelimada tawxiidka inaanay soo dhexgelin ayuu caddeeyey laakiin mukhaalafada laftigeedii bay ka mid tahay oo xawaadista yacni la khilaafo ilaa xawaadistu markay wax samaynahayaan ayaga ayaa qarad u sameeya ilaahay marka waxaa laga qaadanhayaa istignihiisi deeqtoomidiisi waxaa laga qaadanhayaa ilaahay inuu ka hufan yahay can il aqraadi muraadiyaal ilaahay inuu ka hufan yahay aqraaddu marka waa jamcu qaradin baa la yidhaahdaa qaradka marka maxaa la yidhaahdaa almaslaxatu almutaratibatu cala alficli aw ilxukmi min xaysu kawnihaa maqsuudatan minhu bikhilaafi alxikma kamaa taqadam waxa weeye qaradka waxaa la yidhaahdaa waa maslaxada ka ratimaysa falka iyo xukumka dan ka ratimaysa wey waayahay dhantaasina marka waxa weeye waxay uga ratimaysaa marka horeba yacni falka ama xukumka marka la sameynayay ayaa dantaa laga lahaa marka meeshaa waxaa ku baxaya xikmada marka xikmada iyo ilaahay xikmada yacni waa lagu sifeeyaa hadduu wax samaynhayo waxaa ilaahay xikmu u sameeyey marka waa la yidhaahdaa laakiin midda la diidahaya waxa weeye qarad buu ilaahay u sameeya dan buu ilaahay u sameeyey oo shaygaan danta la yidhahdo waxa weye shayga marka la samaynhayo ama xukunka marka lala imaanhayo maslaxadaasi haddii ay tahay maslaxo awalba yacni falka iyo xukumka looga qasdahayo waa maslaxa baacisa xaamila cala alficli aw alxukmi waxa weeye waa dan yacni ku bixinaysa ama ku xambaaraysa axadkaa falkaa inuu sameeyo ama xukumkaa inuu sameeyo marka xikmadu sidaas oo kale maaha oo ilaahay markuu shay samaynhayo hadda xikmo ilaahay wuu u sameeyaa ile waxaa xikmo la-aan haddii la sameeyo cabad bay noqonaysaa hadda annaga marka nala uuma ilaahay markuu leeyahay wamaa khalaqtu ljina waalinsa ilaa liyacbuduuni jinniga iyo insiga uma aanan uumin ilaa inay caabudaan maaha marka yacni cibaadada la sheegahayaa qarad ma aha oo yacni ilaahay arrintaan uma samaynin dan asagu uu doonahayo oo ku xambaaraysa inuu makhluuqii yacni sameeyo oo dantaas oo ah yacni maslaxo asagu uu rabo marka sidaa maaha laakiin waa xikma laamtaa laamulcaaqibeya sariro waa lagu magacaaba haddana xikma waa lagu sheega oo xikmada waxa weye shay haddii aada samayso xikmo ayaad u samaynaysaa ujeedda aad ka leedahay marka yacni ujeeddada aad ka leedahay iyo dantu labay kala tahay middaa ilaahay marka laga hufaya waxa weeye waa shay ilaahay inuu dan u sameeyo laakiin amaa xikmada haddee ilaahay cabad wax uma sameeyo wixii uu samaynahayo xikmad buu ilahay u samaynaya laakiin xikmada macnaheedu marka ma aha shay ilaahay ku bixinhaya oo ku xambaarhaya oo uu leeyahay danaha noocaasa si kale ku gaari maysid ee waxaa samey a gaartida waata sidaa ilahay wax u sameeya ma jidha waata wailaa lazima iftiqaaruhu ilaa maa yuxasilu qarada wailaa oo ilaahay haddii yacni sidaa aanu ka hufnay macnaha low lam yakun mutanazihan cani alaqraadi fii afcaalihi wa axkaamih ilaahay haddii yacni uusan ahayn midkii yacni ka hufan wax qarad la yidhaahdo falkiisa ama xukumkiisa lazima waxaa laazimi lahaa iftiqaaruhu wax taabida markaa waxaa noqon lahaa iftiqaaruhu ilaahay dhibaatooshadiisi ilaa maaki intii kaa uu dhibaatooda yuxasilu xasilinhaya qaradahu ilaahay muraadkiisa dantiisa xasilinhaya taasaa marka yacni imaan lahayd hadda waxa weeye ilaahay marka wax qaladkiisa xasiliya inuu u dhibaatoodaana waa baatil wey taas hadday marka baatil noqotana haddana ilaahay inuusan sidaa ka hufnay laftigeeni baa baatila waa waa kan kule kayfa wahuwa jala wacaza kayfa ay kayfa yasixu dalika arrinkaas sidee buu u ansaxaya macnaha kayfa yasixu iftiqaaruhu ilaa maa yuxasilu qarada wax yani ilaahay dantiisa xasiliya sidee buu ilaahay ugu dhibaatoonahaya wahuwana xaal ilaahay jala weynaa wacaza qaalib hay alganiyu midkii deeqtoon uu yahay can kulli maa siwaahu wixii kasoo haray dhammaantii ilahay uu ka deeqtoon yahay waa ilaahay marka wax alla wixii kasoo haray ilaahay uu ka deeqtoon yahay sidaa daraaddeed marka ma jidho wax ilaahay danu u sameeyo ilaa haddii dan wax uu u samaynayo markaa waxay noqonaysaa waxa uu samaynhayo dantaas inuu u baahan yaho waxaana uu u sameeyey inuu dantaa ku gaaro waa wax ilaahay uu u baahan yahay ma jidho iyo wax maslaxaa shaygu samaynhaya isaga ilaahay uga soo noqonhaya oo nafciya haba yaraatee ma jiraan wa wayu'khadu minhu aydan anahu laa yajibu calayhi tacaala ficlu shayin min almumkinaati walaa tarkuhu wayu'khadu waxaa la qaadanaya minhu istiqniya xaggiisa ilaahay deeqtoomidiisi ee wixii kasoo haroo dhanba ilaahay uu ka deeqtooma waxaa laga qaadanaya aydan noqoshe sidii tii horeba looga qaadanaya wixii ka horreeya anahu baa laga qaadanaya ilaahay laa yajibu ama anahu shaniya adaarta oran kale anahu ilaahay laa yajibu calayhi korkiisa inaanu ku waajibayn tacaala kor ahay ficlu shayin shay falitaankiisa ilaahay inaanu ku waajibayn shaygoo min almumkinaati waxyaalihii suurtagalka ahaa ka mid ah walaa tarkuhu shaygaa ka tegiddiisa inaanu ku waajibayn id cilee low wajaba haddii uu waajibi lahaayo macnaha uu sugnaan lahaa calayhi cala allahi tacaala ilaahay korkiisa haddii uu thaabit ku ahaan lahaa shay-un shay oo minhaa waxyaalihii mumkinaadka ahaa ka mid a caqlan bilcaqli caqliga hadduu ilaahay ugu waajibi lahaa kathawaabi wadalika midkaasi ka thawaabi abaalmarintii weeye mathalan umahilu waan mithaalinhayaa mathalan lakaana wuxuu ahaan lahaa ilaahay jalla weynaa wacaza qaalibahaye muftaqiran midkii dhibaatoon buu ahaan lahaa ilaa daalika kaa intii kaa u dhibaatoon ashaye ee shay ah liyatakamala inuu dhammaystirnaadana ugu dhibaatoon bihi shaygii qaraduhu ilaahay muraadkiisa inuu ku dhamaystirnaado id cilee laa yajibu ma waajibahayo fii xaqihi tacaala lixaqihi tacaala ilaahay xaqiisa u waajibi mahayo ilaa maakii maahana huwa isaguba kamaalun dhammaystirnaana lahu lilahi tacaala ilahay dhammaystirnaan u awaaq kayfa kayfa yasixu dalika arrinkaasi sidee buu u ansaxaya ilaahay inuu ahaado shay midkii u dhibaatoon wahuwana xaal ilaahi jalla weynaa u casa qaalib haya alghaniyu midkii deeqtoomay uu yahay can kulli maa kii dhammaantiisana ka deeqtoon siwaahu ilaahay kasoo haray marka midaana hadda waxa weeye shiikhu meeshaan wuxuu ka gudagelayaa yani caqiidadii jaa-iska ila waxyaalihii ilaahay xaqiisa maxaa ku banaanaa waatii ilaahay xaqiisa ay ku banaanay ficlu shayin min almumkinaati walaa tarkuhu wa tarkuhu ficlu shayin min almumkinaati wa tarkuhu taasaa ilaahay xaqiisa ku banaanayd waag ayadana marka wuxuu sheegayaa sida yacni looga qaadanahayo arrinta noocaas oo waxyaalaha mumkinaadka ah in la sameeyo waxyaalaha suurtagalka ah oo in la helayo in la waayo labaduba ay suurtagal yihiin in la sameeyo in la iska daayo ilaahay inay xaqiisa jaa-is ku tahay oo markaa aanay waajib ku ahayn ayada laftigeeda istiknihi baa sheikhu uu ka qaatay oo istiknihi baa laga qaadanaya iyadana waa maxaa yeele hadda haddii waxyaalahaasi ilaahay waajib marka ay ku noqon lahaayeen hadda axadku shayga yacni waajibka ku ah wuu u baahan yahay si yacni waxa weeye kamaal uuga helo ila waxa adiga waajibka kugu ah inaad yacni hesho o aada la timaado ayaad u baahan tahay si marka aad u noqoto mid dhamaystiran sida aad u noqoto waa ilaahay marka wax waajib ku ah ma jiraan waa oo waxyaalaha mumkinaadka ahay ilaahay waajib kuma aha waa wax hadduu raba samaynayo hadduu rabana ilaahay wuu iska dayn karaayo kaa weeye marka meesha shiikhu wuxuu ku ishaarahayaa waxyaalihii yani mumkinaadka ahaa ayuu ku ishaaray marka haddana musanifkan kitaabkan alifay sharaxa uu leeyahay wuxuu kusoo qaada mathalan danta yani hadalkan uu ka lahaa inay tahay shayga qaradka la yidhaahdo labadiisa qaybood midkood inuu ku buriyo marka hore waxa weeye qeyb ayuu soo buriyey oo qeybta yacni qaradka ayaa wuxuu u noqonayaa laba waxyaalood laba waxyaalood buu qaradku noqonayaa mid waxa weeye shay maslaxo ah oo ilaahay subxaanahu watacaala usoo noqonaysa kaa weeye midka kalena waxa weeye waa maslaxo ilaahay makhluuqiisa dib ugu soo noqonaysa kaa wey marka midan hadda yacni kitaabka hadda uu ku burinahayo waktigan dambe waxa weeye wuxuu hadalkan dambe sheikhu markaa yacni uu ku burinayaa wax yacni maslaxo ah oo waxa weeye ilaahay makhluuqiisa usoo laabanaysa waa tii hore marka waxay ahayd oo waxaa lagu burinahaye ilaahay markuu shay samaynhayo inuu u sameeyo maslaxo asaga waxa dib ugu soo noqonhayo asaga dani ugu jidho waa sida hadda midii hore la lahaa wayuukhadu minhu tanazuhu tacaala can ilaqlaadi fi afcaali midan dambena marka waxa weeye ayadana wax yacni maslaxo makhluuqiisa u ah oo haddii hadda mathalan la yidhahdo waxyaalaha ilaahay inuu sameeyo mumkinaadka ama inuu ka taga shayga noocaas oo kalea qofkan ilaahay yacni inuu caafimaad siiyo ilaahay inuu cudur ku rido wahaakadaa sidaas oo kale qofkan ilaahay inuu dhibaato yacni ku rido uu dhibaatada ka badbaadiyo waxyaalaha saas oo kale ah oo dadka maslaxadu makhluuqa ay ugu sugan tahay ayada laftigeeda ee nafcigeeda usoo noqonhayo taana ilaahay inuu sameeyo waajib kuma aha waa ayadana marka sidaysa yacni baadil marka u tahay oo taa laftigeedana ilaahay aysan waajib ugu ahayn ayuu meeshaan sheikhu ayadana wuxuu ka qaadanahaya istignihi buu ka qaadanahaya wayu'khadu minhu waa kan kule marka wayu'khadu waxaa la qaadanayaa minhu istignaha xaggiisa waxaa laga qaadanayaa aydan noqoshe anahu ilaahay laa yajibu ama anahu shaniya laa yajibu calayhi tacaala ilaahay inaanay waajib ku ahayn ficlu shayin shay falitaankiisi min almumkinaati waxyaalaha suurtagalkaa ka mid a walaa tarkuhu inuu ka tagaa inaanay ilaahay waajib ku ahayn way id low waja marka waa uu ku sheegaya marka yani sababku marka kuu tilmaamaya sida ilaahay aanay waajib ugu ahayn waaka haddii ilaahay ay waajib ku noqoto hadda meeshii marka waxaa imaanhayo soo baxaya ilaahay inuu muftaqir yahay waa oo markaa uu u baahan yahay shaygaa waajibka ku ah si waxa weeye qaladkiisu uu ugu dhamaystirnaado id low wajaba calayhi tacaala id cilee low wajaba calayhi tacaala ilaahay haddii uu ku waajibi lahaa shay-un shay oo minhaa mumkinaadkii ka mid a caqlan bilcaqli caqliga hadduu waajib ugu noqon lahaa kathawaabi wadalika midkaasi كالثواب أبال مرنتي وهي مثلا ومثل ومثالنا هي مثلا مثال من مثالنا لكان وحوها لها إلهي جل وعز مفتقرا متكي دباتون بوهان لها إلى ذلك كائنتي كاو دباتون الشيء شيء ليتكمل إنه لما يستر هذا لو دباتون به شيء غرضه muraadkiisu si inuu ku dhamaystirnaado marka waxyaalaha mumkinaadka ah haddii wax kamida ilaahay ay waajib ku noqon lahaayeen oo caqliga ay waajib ugu noqon lahaayeen masalan muxuu mithaal ka dhigta oo kale abaalmarinta oo ilaahay qofku haddii ilaahay daacadiisa uu la yimaado in la yidhaahdo qofkaa ilaahay daacadiisa la yimid ilaahay inuu abaal mariyo ayaa waajib ku ah xagga caqliga haddii la yidhaahdo oo shaygaasi waa shay waajib ee la raba ilaahay in laga helo marka ilaahay marka muxuu noqon lahaa wuxuu noqon lahaa shayga waajibka ku ah midkii u dhibaatoon buu ilaahay ahaan lahaa yacni si asaga dantiisu yani ay ugu kaamil noqoto sababtoo hadda waxa weye shaygu markuu waajib yahay hadda waa kan yani taasna kusii cilaynhayo ku odhanhaya ilaahay xaqiisa yacni waajib ku noqon mahaya ilaa wax asaga kamaal u ahmaa ilaahay marka xaqiisa waxa waajib u ahee thaabit u ah wixii asaga dhamaystirnaan u ah sida hadda waxa weeye qudrada iyo iraadada waxa lamidka haddii marka la yidhaahdo ilaahay qof inuu abaal mariyo iyaduna waajib bay ku tahay oo waa shay ilaahay laga doonayo inuu la yimaado markaa waxay noqon lahay ilaahay shaygaa midkii u baahan buu noqon lahaa si yacni dantiisa marka uu ku gaaro kaasuu noqon taana marka maxaa iska hor imaanahaya marka ilaahay marka inuu noqdo midkii baahan suurtagal markaa noqon maysuu leeyahy maxaa yeelay haddii ilaahay awsaaftiisa waxaa kamid a inuu yahay hani wax alla wixii asaga kasoo harayba ilaahay midkii yacni waxa weeye ka deertoonliya qur-aanka ilaahay wuu kusoo qaaday wahuwa alghaniyu alxamiid waatuu ilahay ilaahay yani waa midkii deeqto aayad kale waatuu ilaahay uku lahaa ina allaha lahaniyun cani alcaalamiina ilaahay makhluuqa yani midkii ka deeqtoon marka caalamkaa oo dhan ilaahay uma baahna waxa yani ayaga uu u samaynhayo iyo iyaga daatadooda midna ilaahay uma baahna waa marka hadda markuu meeshaan ka hadlahayo oo kale id low wajaba calayhi tacaala shay-un minhaa caqlan buu shiiku yidhi marka xagga sharciga laga hadli maayo oo waxa weeye abaalmarinta qofka daayaca la abaal mariyo sharciga haddii la eego waa wax thaabita waa xagga sharciga thaabit buu ku yahay sababtoo ah ilaahay baa yaboohay ilaahay baa sheegay qofkii asaga yacni adeeca inuu abaalmarinayo laakiin caqliyan markii la eego oo laga hadlahayo ile midaan sharciga ahay waa wax asaga ilaahay u yidhi saasaa yeelahaya wey laakiin ma aha wax yacni asaalatan ilaahay waajib asaga ku ah oo sida hadda sifaadkiisa thaabitka oo kaleyo yani aan laga waayen oo ilaahay yani dushiisa thaabit ku ah maaha waxaad arkaysaa isaga laftigiisa ilaahay qur-aanka ugu tusaaleynhayo ila waxyaalahaas waxay kamid yihiin waa waxyaalaha mumkinaadka la yidhaahdo oo kamid ma aha tilmaamahan ilaahay uu leeyaho aan laga waayen kamid ma aha waa hadduu rabo ilaahay asaga ayaa yabaho waa yeelhayaa yiri maahane hadduu rabo sida cagsigeedu samayn laha waati ilaahay qur-aanka uu ku lahaa qul faman yamliku min allahi shay-an in araada an yuhlika almasiixa bna maryama wa ummahu waman fi lardi jamiica waatuu ilaahay yaa ilaahay waxba ka qaadi karu ilaahay yaa ilaahay waxba ka haranayo haddii muxuu ahaa nebi ciise iyo hooyadii iyo wax alla wax ardada ku sugan oo dhan ba ilaahay inuu halaajiyo haddii ilaahay u doono hadda nebi ciise iyo hooyadii iyo in la ciqaaboo la halaajiyo ma mudnayn oo dad waxay ahaayeen mutiiciin oo ilaahay adeecay marka ilaahay meeshaa wuxuu sheegayaa taa ilaahay markii la eego wax asaga u furan weeye wax waxa weeye ilaahay yani xaqiisa ku banaan wey sidaa inuu yeelo laakiin sharciyan markii la eego yani waa shay waajibo waa waajib sharciya laakiin ma aha waajib yani caqliya asaasi ah oo sida sifaatka ilaahay oo kale oo markaa ah shay aan la waayeyn ka maaha shay yani in la waayaa aanay suurtagal ahayn saas oo kale marka maaha thawaabku waa marka dhanka yani waxa weeye isagu jaa-izaadka ayuu kamid yahay waajibnimadiisu marka waxay noqonaysaa waa min jihati sharci wa marka haddii ilaahay shay oo mumkinaadka kamid a uu waajib ku noqon lahaa waa sida hadda thawaabka kaleu mithaal ka dhigay ilaahay marka wuxuu ahaan lahaa midkii shaygaa u dhibaatoon liyatakamala bihi inuu ku dhamaystirnaado ugu dhibaatoon lahaa garaduhu ilaahay muraadkiisi dantiisi inay ku dhamaystirnaato id laa yajibu fi xaqihi tacaala id cile laa yajibu warkaan marka muxuu ku cilaynhaya waa kan hadda muxashigu ku leh tacliilu lilmulaazamati fi shardiyati jumladaa hadda shardiyadaa yani lasoo qaaday waxa weeye laazimida ku sugan ayuu cillo u yahay sababtoo ah haddii la yidhaahdo shay baa ilaahay ku waajibahaya oo caqliga ugu waajibahaya haddii la yidhaahdo marka jumladaas oo low wajaba calayhi tacaala markii sidaa la yidhahdo waa jumlada hadda shardiyada ah ilaahay baa wax ku waajibahayaan haddii la yidhaahdo muxuu marka jawaabkeedii noqday jawaabkeedi marka wuxuu noqday ilaahay shaygaa inuu u dhibaatoon yahay si waxa weeye dantiisa ay ugu dhamaystiraan sababtoo waxa weeye axadka dantiisa hadda waxaa kamid ah wixii asaga waajibka ku ah inuu la yimaado id laa yajibu fi xaqihi tacaala id cile laa yajibu hadda waxa weye sidaa marka waxay u noqon lahayd oo haddii la yidhaahdo ilaahay shay hadduu ku waajibahaya shaygaasuu u dhibaatoonahaya sidaa waxaa la ohan waxaa loo odhanhayaa oo qaradkiisa inuu buuxsamuu ugu dhibaatoonahaya sidaa waxaa loo leeyahay id cile laa yajibu ma waajibahayo fi xaqihi tacaala lixaqihi tacaala ilaahay xaqiisa u waajibimahayo ilaa maa kii maana huwa isaguba kamaalun dhamaystirnaana lahu ilahay dhamaystirnaan u ah ilaahay xaqiisa waxaa u waajibahaya wixii asaa kamaal u ah marka haddii hadda la yidhaahdo shay mumkinaadka kamid ah ilaahay ayuu waajib ku yahay haddii la yidhaahdo hadda markaa waay waxay noqon lahay shaygaasi inuu kamid yahay ilaahay kamaalaadkiisa waxyaalaha ilaahay uu ku dhamaystirnaanahayo axadkuna waxa uu ku dhamaystirnaanahayo marka wuu u baahan yahay taasina marka ma ansaxayso waa kan marka kule kayfa wahuwa kayfa kayfa yasixu dalika kaa sidee buu ansaxaya macnaha kayfa yaftaqiru kayfa yaftaqiru caza wajalla ilaa shayin liyatakamala bihi qadadu sidee baa ilaahay shay uu ugu dhibaatoonahaya si dantiisu ay ku dhamaystirnaato wahuwa jala wacaza wahuwana xaal ilaahay jala weynaa wacaza gaalibahaaye alganiyu ilaahay midkii deeqtoobay uu yahay can kulli maa siwaahu wixii kasoo haray dhammaanteed wa amaa iftiqaaru shiiku markii yani uu soo sheegay marka istiqnaha wixii laga qaadanhayay markii hadda laa ilaha illa allahu la fasirhaye macnihii marka yani macnaheeda ka dhalanhaye oo ka laazimhaye waa tii istiqna iyo iftiqaar lasoo qaaday istiqna marka intii hore ayaa laga qaaday iftiqaarkii oo istiqnaha yani qaabilhayay ayuu marka u gudbaya ila laa ilaha illa allahu macnaheedi waa tii lagu soo sheegay waxa weeye inaanu jirinin wax yacni ka deeqtoon wax alla wixii asaga kasoo haray wax alla wixii asaga kasoo harana ay u baahan yihiin ilaa ilaahay maahan marka wixii iftiqaarka laga qaadanaya waa kan xagga sifaadka ah waa wa amaa iftiqaaru kulli maa cadaahu wa amaa iftiqaaru kulli maa kii dhammaantiisa dhibaatooshadiisii cadaahu ilaahay kasoo haray ilayhi ilallahi ilahay intii kaa uu dhibaatoon yahay jalla weynaa wacaza qaalib haaye fahuwa yuujibu fahuwa iftiqaarkaasi yuujibu wuxuu sugahayaa low lilahi tacaala ilaahay wuxuu usugahayaa alxayaata nolol buu ilaahay usugahayaa wa cumuuma alqudrati qudrada caamnimadeedii buu usugahayaa waaliraadati yacni awoodda caamnimadeedii waaliraadati doonidda caamnimadeedii buu usugahayaa waalcilmi aqoonta caamnimadeedii buu usugahayaa id cile hadda wuxuu ugu sugahayaa low intafaa haddii uu anfoobi lahaa shay-un shay hadduu anfoobi lahaa oo minahaa sifaadkan ka mid a lamaa amkana ma suurtoobeen an yuujada in la helo shay-un shay in la helo min alxawaadithi waxyaalaha soo dariya ka mid a falaa yaftaqiru markaa dhibaatoon mahayo haddiiba ay suurtagal noqon weyday in shay xawaaditha ka mida la helo falaa yaftaqiru markaa dhibaatoon mahayo ilayhi ilayhi ilallahi ilahay intii kaa shay-un shay u dhibaatoon mahayo kayfa kayfa yasixu dalika kaa sidee buu ansaxaya ilahay inaan waxba u dhibaatoon wahuwana xaal ilaahay aladi kii uu yahay yaftaqiru uu u dhibaatoonhaya ilayhi asaga intii kaa kullu maa siwaahu ilaahay wixii kasoo haray dhammaantii uu u dhibaatoon yahay wa amaa iftiqaaru kulli maa siwaahu ilaahay wixii kasoo haray dhammaantii dhibaatooshadiisii ilayhi ilallahi ilahay intii kaa uu u dhibaatoon yahay warkaani marka wuxuu qaabilahaya amaa istiqnaahu jala wacaza can kulli maa cadahawdu soo sheegay fa huwa iftiqaarkaas marka yacni dhibaatadaas marka warkan ujeedadiisu waa maxay waxa weeye shiikhu marka wuxuu ku sheegayaa iftiqaarkii wax alla wixii ilaahay kasoo haray la yidhi ilaahay bay u baahan yihiin ee markaa lagugu fasiray kelimadii tawxiidka taasi marka yacni waxay ilaahay u sugaysaa sifaadka noocaan ilaahay waxay usugaysaa nolol bay usugaysaa waxay usugaysaa ilaahay awoodiisa camimideedii iyo iraadadiisa inay camimaysa mutacalaqaadkeedii waxyaalihii ay ku tacalluqahayeen waa cilmiga yacni inuu camimahayo waxyaalihii mutacalaqaadka uu ku tacalluqahayo weliba meesha waxaa looga jeedaa laba waxyaalood oo waxa weeye iftiqaarkaasi ilaahay awoodii iyo iraadadii iyo cilmigii ayaga laftigooda wuu usugahaya haddana ka waxu kaloo haddana usugahaya ayaga cumuumkoodii oo waxa weeye qudrada iyo iraadadu inay yacni camimahayaan waxyaalihii ayagu ay ku tacalluqahayeen oo marka ay ku dhegahayeen oo ay ku xoraayeen oo waa maxay waa waxyaalaha mumkinaadka la yidhaahdo cilmiguna asagu yacni inuu camimahayo waxyaalihii uu ku tacalluqahay oo saddexda qayboodba asagu waa ku tacalluqa waxyaalaha la yidhaahda jaa-izaadka oo mumkinaadka ah iyo waxyaalaha mustaxiilaadka ah iyo waxyaalaha waajibaadka ah ee thaabitkaah ee sugan waya marka wuxuu ku leeyahay marka haddii taas marka la eego sidaa hadda marka shiiku uu sheegay oo uu ku yidhi wuxuu uwaajibay meeshaa marka sifaat badan baa soo gelaya markii la yidhi iftiqaarkaasi ilaahay wuxuu usughayaa noloshiibuu usugahaya haddii la yidhi noloshiiyo laazimkeedii meesha waa soo gelaya ilaa xayaatada hadda kuwan hadda uu soo qaaday markii la eego waa sifaatkii la oran jiray macaanida wey kuwii macnawiga ahaa oo ka laazimahaya meesha waa imaanhaya oo ilaahay nolosha markii iftiqaarku yacni uu usugo ila waxa weye dhibaatadii ilaahay bay yani waxa waxay asaga kasoo haray inay u dhibaatoon yihiin ilaahay waxay usugaysaa ilaahay inuu nool yahay ila cidaan nooleyn waxa weye loo dhibaatoon maayo waxsaba in kalena lama arko marka xayaatada laftigeeda uu usugahaya iyo laazimkeedii maxaa nolosha ka laazimahaya waxa maxaa xayaatadii laazimahaya waxaa laazimahaya kownu xayan ilaahay inuu ahaada midkii nool waa sifadii macnawiga ahay kuwa kalena marka lamid weeye sidoo kale qudradii wuu usugahaya qudrada marka laazimkeedi waa maxay waa ilaahay inuu qaadir yahay iraadadiibuu usugahaya iyo laazimkeedi ilaahay inuu muriid yahay cilmigii iyo laazimkiisii waa maxay ilaahay yacni inuu caalim yahay intaas oo dhan ko haddana waxaa shiiku kuu sheegi doonaa oo hadda kuusoo socota in matala iftiqaarkaana ilaahay uu usugahayo waxdaaniye kelinimo ilaahay inuu usugahayo marka haddii hadda intaa la isku geeyo oo afartaa hadda lasoo sheegay iyo laazimkoodii markii la isu geeyo sideed soo ma aha waxaa ku dartaa waxdaaniyadii sagaal sifaadkaani marka markay iyagu ay thaabit noqdeen haddana maxaa mustaxiil noqonahaya ayaga didkoodii waa mustaxiil noqonahaya didkoodiina marka waa tii aad soo hormartay midka munaafigaaye ayay kasoo horjeeda oo xayaatada yacni wuxuu kasoo horjeeda muxuu ahaa mamaad buu ahaa geeridii buu ahaa sidoo kale ayada laazimkeedii oo ilaahay inuu xay yahay maxaa kasoo horjeeda inuu mayid yahay qudradii maxaa kasoo horjeeda dadkeeda uu noqonayo waa cajzigii weeye laazimkeedi oo qaadirnimada maxaa kasoo horjeeda ilaahay inuu caajiz yahay iraadadii marka didkeedii muxuu noqonhaya wuxuu noqonhayaa karaaha laazimkeedi oo muridnimadaha didkiisuna muxuu noqonhayaa kaarih buu noqonhaya cilmigii didkiisi muxuu ahaanaya waa jahli marka cilmiga laazimkiisi oo yacni mathalan caalimkaha didkiisi waa maxay waa inuu ilaahay jaahil yahay marka meesha waxyaalihii adoodaada ahaana hadday sifaadkaani sugnaadeen ila tilmaamaha iftiqaarkii baa laga qaatee adodaadeedina mustaxiil bay noqonhaya ayaguna marka maxay yihiin waxdaaniyadii sidaas oo kale waxdaaniyadii ayaa dadkeedina waa maxa waa tacadud meeshaa maxaa soo baxahaya sagaal mustaxiilaa soo baxahaya sagaalka hore marka waajibka ahaa kow iyo tobankii hore waajibka awal aan soo marnay ee meelihii hore oo istignaha laga qaadanay aan kusoo marnay sagaalkan hadda waajibka ah ee iftiqaarka laga qaatay markii yacni aa ku darta maxay noqonhayaa labaatan labaatankii waajibkaa sidaasay kusoo baxeen kow sagaalkan hadda mustaxiilka ah oo sagaalkan hadda aan sheegnay adodaadeeda kow iyo tobankii mustaxiilka ahaa oo awal istigna xaggiisa laga soo qaato oo markii sifaadkii kow iyo tobanka ahaa ee istignaha laga qaadanhaye adodaadoodina ile waa laga qaatee haddaad kow iyo tobankii hore mustaxiilka aha sagaalkaa ku dartana maxay noqonhayaan waxay noqonhayaan waa labaatan sidaasaa maxaa kasoo dhex baxay waxaa kasoo baxay labaatankii sifo ilaahay u waajibahaye iyo labaatankii mustaxiilka ka ahaa midkii yacni jaa-iska ahaydna sheikhu hadda waa suu kuusoo sheego aan soo marayna uu lahaa ويؤخذ منه أيضا أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات ولا تركه mid haddaan soo sheegayno sidaasaa maxaa soo baxahaya afartan iyo kowdii sifaadka oo xagga rabbi sidaasay uga soo baxahayaan oo marka qaarna waxaa laga qaadanhayaa istignihi qaarna waxaa laga qaadanhaya iftiqaarki wa amaa iftiqaaru kuli maa cadaahu ilaahay wixii kasoo haray dhammaantii dhibaatooshadiisii ilayhi ila allahi ilahay intii kaa uu dhibaatoon yahay jalla weynaa wacaza haalibhaye fa huwa iftiqaarkaasi yuujibu wuxuu sughayaa lahu lilahi tacaala ilahay wuxuu usughayaa alxayaata noloshiibuu ilahay usughayaa iyo laazimkeedii wa cumuuma alqudrati qudradii awoodii camimideedii iyo waliraadati doonidii camimideedii wa cumuuma alqudrati awoodii iyo waliraadati doonidii iyo walcilmi cilmigii yacni waxa weeye camimidoodii limutacallaqaatihaa kuweeda ay ku dhegahayaan ay camimahayaan oo mathalan awoodda ilaahay iyo iraadada ilaahay maxay yacni camimaysaa waxay yacni camimaysaa wax alla wixii iyadu ay ku saabsanayd ay ku tacalluqayso oo waa maxay labadaa waxay ku tacalluqaan waa mumkinaadka wax alla wax suurtagal ahoo dhanba ilaahay wuu awoodaa inuu sameeyo inuu iska daayo ilaahay yacni wuu doonahayaa samayntooda ama tarkigoodii marka hadda iftiqaarka sheikhu meeshaan cumuumku sheegaa iyaga naftooda waa looga jeedaa oo iftiqaarkan ilaahay wuxuu u waajibinahayaa alqudra waliraada waalcilma cilmiga mutacalaqaadkiisuna waa maxay waa saddexda qaybood oo waa jaa-izaadka iyo mustaxiilaadka iyo waajibaadka waxyaalaha yacni banaan ee suurtagalka ah waxyaalahan suurtagal ahayn waxyaalaha yacni mathalan yacni thaabitka ah oo sida ilaahay daatadiisa iyo tilmaamaheeda ilaa cilmigu asagu waa ogaansho marka bacdama cilmigu uusan tacsiir hayne saamayn uusan lahayn sida awoodda iyo iraadada oo kale asaga saasaa marka yacni mutacalaqiisu u ballaartay oo uusan asaga keliyihi uusan ugu xirayn waxyaalaha mumkinaadka sida kuwa hore kale marka waxa weeye mid walba mutacalaqaadkeedii bay camimaysaa oo wax ka baxaya ma jiraan qudrada ilaahay iyo iraadada ilaahay wax mumkinaad ah oo markaa ka dhex bixi karaa ma jiraan cilmiga ilaahay waxyaalahan saddexdaa oo mutacalaqiisa ahi wax ka bixi karaa ma jiraan ilaahay shay kastoo mustaxiila wuu ogyahay shay kastoo waajiba ilaahay wuu ogyahay shay kastoo jaa-isa ilaahay wuu ogyahay marka waxyaalahani sifaadkan laftigooda ilaahay way u waajibinhayaan saddexdan sifo hadda la sheegay sida xayaatada oo kale waxay kaloo u waajibinhayaan saddexdan tilmaamood cumuumkoodi inay mutacalaqaadkoodii ay camimahayaan oo markaa ay dhammaystirhayaanoo wax ka fikirhayaa afraadda mutacalaqaadkooda fardi ka mid ihi ayaga uusan ka baxayn waa idin low intafaa shay-un minhaa ayadiiba ku tacliinahaya marka id cile low intafaa haddii yacni uu anfoobi lahaa oo uu iftiqaarkaani wuxuu u waajibinayaala tilmaamaha id cile low intafaa hadduu anfoobi lahaaye haddii la waayi lahaa oo aanu suurtagal noqdayn shay-un shay hadduu anfoobi lahaaye waxaan jirin uu noqon lahaa oo minhaa sifaatkan tilmaamahan ka mid a lamaa amkana ma suurtoobeen an yuujada in la helo shay-un shay in la helo min alxawaadithi waxyaalaha soo dariya ka mid a waa in shay xawaadista ka mid a in la helaa suurtagal ma noqoteen waayo falaa yaftaqiru markaa ma dhibaatoonay haddii hadda marka in shay la helaa marka aanay suurtagalba ahayn falaa yaftaqiru dhibaatoon mahayo ilayhi ilallahi ilahay intii kaa shayn shay wax markaa ilahay u dhibaatoonahaya markaa ma jiraan ila waxa weeye in wax la helaaba suurtagalba marka ma aha marka hadda wuxuu kugu cileeyey waxay tilmaamahan ugu sugayaa haddii tilmaamahan mid kamid ah ay anfoobi lahayd shay makhluuqaadka kamid a lama helay sababta waxa weeye haddii hadda ilaahay haddii laga waayi lahaa nolol oo ilaahay marka uusan noolayn wax nolol layidhaha hadii ilaahay laga waayi lahaa hadda makhluuqaana ma jireen sababtaa markii ilaahay nolol laga waayo hadda tilmaamihii kalena la heli maayo axad aan noolayna awood male iraado male wuxuu leeyahay marka lama arko tilmaamihii oo dhan baa meesha ka maqan waxu samayn kara male marka makhluuqan hadda koonkaan saaran ima yimaadeen sidoo kale iraadadii waa noocaas oo kale sababtoo waxa weeye waxaa la yidhaahdaa qudrada ayaa dhanka tacaqulka garashada haddii la eego iraadaday falac ka tahay ila marka shay ilaahay awooddiisa uu ku samaynhayo maxaa ka horeeya awoodda iraadaa ka horeysa waxa uu samaynayo inuu marka doono ayaa ka horeysa haddii marka ilaahay iraadadiisa la waayo marka maxaa la waayahayaa qudradii awooddii haddii marka la waayana hadda wax makhluuqan kamida ma uusan jirin ila makhluuqa awood baa lagu sameeyey waa ko sidoo kale cilmiga laftigiisu marka waa lamid asaguna sababtoo a markii iraadada la eego ila iraadada haddii la eego ayada laftigeedu waxay farac ka noqonaysaa cilmigii laftigiisa bay marka farac ka noqonaysaa waa iraadada laftigeedu ayaduna cilmigii ayay marka farac ka noqonaysaa waa waya maxaa yeele liannahu laa yutacaqalu iraadatun min gayri cilmin wey maxaa yeele wax macquul oo la garan kara ma aha axad inuu doono aqoon la-aan masalan inaad damacdo inaad wax samayso adoo waxaad og tahayba aan la arag waxa weeye shayga aada samaynaysa ma ogid kayfka aad u samaynaysa ma ogid waa ka marka waxa weeye iraadada laftigeeda cilmigii baa marka ka horeeya marka haddii ilaahay aqoontiisii marka la waayana iraada imaan mayso iraada haddii la waayana awood ma imaanayso awood haddii la waayana hadda makhluuqaan oo dhanba ma jirahayaan wax samaysmahaya ma jiraan marka intaas maxaa markaa ka dhalanhaya haddii la yidhaha marka makhluuqan in la helaa suurtagal ma aha waxaa marka soo baxaysa hadda wax ilaahay u baahanba ma jiraan marka oo u baahnaanahay waa kan markaa ku leh kayfa wahuwa aladii yaftaqiru ilayhi kula kullu maa siwaahu kayfa kayfa yasixu dalika arrinkaas sidee buu u ansaxayaa sidee buu suurtagal u noqonaya macnaha kayfa laa yaftaqiru ilayhi shay-un wey sidee baan ilaahay wax ugu dhibaatoonay wahuwana xaal ilaahay alladii kii uu yahay yaftaqiru ilayhi wuu u dhibaatoon yaha kullu maa siwaahu wixii asaga kasoo haray dhammaantii ila in u dhibaatooyihin waata hadda waa muuqataa caalamkii oo dhan baa samaysanoo meesha yaalla waa ka isagii bayna u baahan yihiin oo jiritaankooda iyo joogitaankooda labaduba ilaahay bay ku xidhan yihiin wayuujibu lahu tacaala aydan alwaxdaaniya wayuujibu wuxuu sugahayaa iftiqaarkii lahu lilahi tacaala ilaahay wuxuu usugahayaa aydan noqoshe alwaxdaaniyata kelinimo ayuu usugahaya id cilee low kaana haddii uu ahaan lahaa macahu ilaahay micigiisi thaanin mid labeeya hadduu ahaan lahaa fi luluuhiyati ilaahnimada fiigeeda ku labeeya lama ftaqara ma dhibaatoodeen ilayhi ilallahi ilahay intii ka shay-un shay uma dhibaatoodeen liluzuumi cajzihimaa labadooda cajisintooda laasimideedii ayaanu ugu dhibaatoonay xiina idin waktigaa uu laasimahayo oo waxaa thaabit noqonaya xiina idin maxaa looga jeedaa xiina id kaana macahu macahu thaanin fi luluhiya markii ilaahay micigiisa mid ilaahnimada ku labeeya uu jiro meeshaa marka waxaa laazim noqonaysa ka dhalanaysa oo thaabit noqonaysa labada ilaahba inay caajiz noqdaan waa sidaas ayaa marka imaanaysa kayfa wahuwa aladi yaftaqiru ilayhi waa kayfa kayfa yasixu dalika kaa sidee buu u ansaxaya ilaahay inaan wax u dhibaatoon inaan wax u dhibaatoonin sidaa bay u ansaxaysa wahuwana xaal ilaahay aladi kii uu yahay yaftaqiru uu dhibaatoonhaya ilayhi asaga intii kaa kullu maa siwaahu wixii kasoo haray dhammaantii meeshaa sharaxa haddii la eego xoogaha waxbuu qasaa laba jeer buu lafdigan soo celiyaa marka midka hore wuu naxliyaa qofka marka waxaa haboon haddaa rabta midda hore o dhanba goobaabin geli midda dambe oo yuujibu lahu tacaala alwaxdaaniya mar dambuu haddana soo celinhayaa iyadii oo saxsan waa ka marka xoogaa nusqadii baa meeshaa khaladay marka waxbuu soo dhexgeliyo marka sharaxa liluzuumi cajizihimaa xiina idin marka la yidhaahdo ayuu markaa meeshaa wuxuu soo gelinaya ilayhi shay-untaa ilayhi shay-untaasi marka yacni waa naxli weeye waa lama ftaqara ilayhi shay-untii hore oo lasoo celiyey weye haddaa rabta ilayhi shay-un taasaa meesha ka dhex bixinaysa laakiin mar labaad buu haddana isla hadalkiiba soo celinaya waa ka waa khalad galay wey madbacadda xaggeeda wayuujibu lahu tacaala aydan wayuujibu wuxuu sugahaya marka meeshaan muxuu ku sheegay sheikhu marka wuxuu ku sheegay iftiqaarkii ilaahay inuu usugahayo waxdaaniya kelinibuu ilaahay usugahaya iftiqaarkii ilaahay wuxuu usugahaya waxdaaniya usugahaya sababtoo hadda wuxuu leeyahay haddii ilaahay cid ilaahnimada ku labaysa hadday jirta iskaba dhaaf saddex iyo afar iyo ka badan inay noqotee meeshaa waxaa imaan lahaa ilaahay inaa cidibaa u dhibaatoon waxaa ilahay u dhibaatoon lahaa inaanay jirin hadda haddii la yidhaha ilaahay loo dhibaatoon mahayo caalamku imaan mahayo ila caalamku waxa cid baa samaysay waa ka ciddii samaysay buu u dhibaatooyay sababtay ku imaanaysaa waxa weeye haddii laba ilaah timaada ama ka badanba waxaa imaanahaya labadaasi marka inay caajiz yihiin baa imaanahaya cajzigaas marka sida yacni inay arrintaa ka dhalanayso siday ku bayaaniyaan qolooyinka kan hadda yacni kutubahan alifay arrin caqliga iyagu way maraan laakiin arrintaa waxaa kasii dhowaan badan midda tan daliilka iqnaaciga ee qur-aanka ilahay uu kusoo qaado isagana waan ka hadli doonaa middan caqligaa waxay leeyihiin mathalan labada ilaahay waxay u cajizahayaan arrintoodu laba waxyaalood ka bixi mayso inay iswaafaqaan iyo inay iskhilaafaan laba heshiisa inay yihiin iyo inay iska soo horjeedaan mid walbana cajzigoodaa ka dhalanhaya wuxuu hadda uga dhalanhayaa buu leeyahay markay ayagu iswaafaqaan waxaa imaanaysa mathalan ilaa waxbay samaynahayaane wixii ayagu ay samaynahayeen laba axad inay shay keliya isku mar samayso shay keliya inay samayso baa imaanaya inay wada ta'fiiriso ko haddii mathalan laga dhigo shaygaa inay iskumar sameeyeen waxa laba waxyaalood baa marka soo baxaysa hadday iswaafaqsan yihiin shayga markay samaynhayaan inay iskumar sameeyeen iyo inay kala dambeeyeen ile markii axadka ilaah lagu sheega waxay noqonaysaa awooddiisu waxyaalaha mumkinaadkaa oo dhanba inay ku tacalluqday noqonaysaa haddii marka la yidhaahdo markii makhluuqa la samaynhayo oo kale labadoodii samayskan iskumar bay la yimaadeen taa marka waxaa imaanaysa tanaaqud maxaa yeelay shay laba axad oo kala socdaa iskumar ma samayn karaan waa oo waxa weeye hal hal raadihi wax un keliyu ka dhalan karaa waa waxun keliyu ka dhalan karaa tala hadda ma hore kadheed meel haddaad hadda bacaada aada ku lugeynayso adiga cagtaada iyo ninkaan cagtiisa labada cagoodba inay isku hal raad keliya sameeyaan oo isku mar ah wax suurtagal ah maaha waa wax mustaxiila marka haddii awooddooda ist waxbaan samaynayna ay yidhaahdaan oo mid walba marka uu yidhaahdo anaa awoodayda ku samaynaya oo la yidhahdo iskumar bay samaynhayaa meeshaa labada awoodood inay isku mar keliya wax sameeyaan suurtagal ma aha oo waxay noqonaysaa laba yacni ta'fiir inay hal shay keliya ku kulmaan haddii la yidhaahdo marka waa kala dambeeyeenna waxaa kasoo baxaya taxsiilu xaasil macnaha hadday kala dambeeyeen kii horaa wixii sameeyey kan marka waxay noqonaysaa samayntu wax samaynhaya inay cidlo kusoo dhacayso meeshaana maxaa soo baxaya waxaa soo baxaya awooddiisa inaysan shaqaynin baa soo baxaysa waa awooddiisa inaysan shaqaynin ayaa meesha soo baxaysa maxaa yaele asaga waxba ma qabanin oo wax qof hore sameeyey bu asagiina yani raad ku yeesha taxsiilu xasri bay noqonaysa waa ko kan marka dambe hadday sidaa ku dhacdo asagoo berri buu hormari karaa moogta kii kalena sidaa ku dhici kadha labadoodi marka maxaa soo baxay cajdi baa soo baxay waxay imaanaysa awoodoodii wax mumkin ah ilaahaas wax suurtagala inay dhacday marka inuu samayn waayo waaka oo sababtaa waxa weye awood kalaa uga hormartay waa cajdi bay taasi marka noqonaysaa waa ko mathalan haddii marka la yidhaahdo labadoodii marka way iskhilaafsan yihiin haddii la yidhaahdo marka marka waxaa imaanaysa haddii la yidhahdo labadooda iska soo horjeedaano midbaa wuxuu rabaa waxaan in la sameeyo midna wuxuu rabaa in la hor istaago aan la samaynin haddii marka la yidhahdo labadooda dantoodii baa fulaysa marka maxaa imaanaya waxaa la yidhaha ijtimaacu naqiidayn laba shay oo iska soo horjeedaay inay kulmaan mana kulmi karaan waaka laba shay oo iska soo horjeedaa ma kulmi karaan in la yidhahdo labadooda iska soo horjeedaa kana wuxuu leeyahay waxaan waa samaynhaya kana wuxuu leeyahay lama samaynhayo oo kale marka in la yidhahdo labadooda muraadkoodi waa fulhaya hadda suurtagal ma aha maxaa yeele waa laba shay iska soo horjeedo isku mar ma fuli karaan haddii marka la yidhaahdo markaan cajis baa meesha kasoo baxay maogta haddii la yidhaahdo midkood muraadkiisaa fulay ka kale ma fulinin kii muraadkiisu marka uusan fulin caajis buu noqonhaya waa mid waxbuu awoodi waaye ilahnimo marka ma jidho kii kalena lamid buu noqonhaya sababtoo ah labadoodu waa isku mid ile laba ilaah baa lagu sheegay maogta sida hadda kan ku dhacday asagana berri bay ku dhici kadhaa oo kale oo waa cajzi kale ama waxaa la yidhaahdaa kii wixiisu ay socon waayeenna waa laga cabira kaasu ilaahnimadii marka waa ka baxay oo meeshaa marka laba ilaah imaan mayso intaasoo dhan marka waxaa ka dhow daliilka yacni iqnaaciga qur-aanka hadda ilahay uu kusoo qaaday meesha waxaa taalla koonka ilahay markuu ka hadlahay wuxuu leeyahay haddii aaliha badani ay maamuleyso koonkaani uu kharimi lahaa sidaa caaliga ma noqde maxaa waxaa lagu yaqaanaa muluug mamlako keliya kama tarin karaan wa hadda kahor soo qaadanayo markii aan yani lahayn soomaalidu hadda wax ka weyn ba iska dhaafay waxay yidhaahdaa doon laba naakuud oo wadaa waa jabtaa bay yidhahda haddii hadda doon la yidhahda laba nin baa kaxaynaysa oo kale ee mid iusan talada lahayn hadeer waad arkaysaa mathalan darawalnimada markii baabuur la wadahaya ama markab la wadahay ama diyaarad nin baa mas-uuliyadda iskale kan kale waa kaalmeeyo oo kale ilaahay markuu macnaha noocaasa ka hadlayo waatuu lahaa law kaana fiihimaa aalihatun ila allahu lafasadata fasubxaana allahi rabbi alcarshi camaa yasifuun haddii hadda koonkan uu ka jiri lahaa samamaadkan iyo ardadan aaliha aan ilaahay ahayn way kharimi lahaayeen ama maba aysan jirin ama nidaamkaa ma aanay yeesheen aayad kalena waa tii ilahay u ku lahaa ma اtakhada allahu min waladin wamaa kana macahu min ilaahin ida ladahaba kulu ilaahin bima khalaqa walacalaa bacdum calaa bacdin subxaana allahi camaa yasifuun ilaahay saaxiibad haween ma aanu yeelan ma اtakhada allahu min waladin ilaahay ilmo ma aanu yeelan wamaa kaana macahu min ilaahin ilaahay ilaah la jiraana ma jiro idan la dahaba kullu ilaahin bimaa khalaq ilaah walba wuxuu la tegi lahaa oo la dhaqaajin lahaa wixii uu uumay wala calaa bacduhum calaa bacdi aalihada qaarkood qaar kale waa ka salama iyagaa isku duuli lahaa subxaana allahi camaa yasifun waa ti ilaahay u lahaa marka taa ilaahay wuxuu kugu tusaaleynhayaa mamlakadan haddii yad keliya aanay maamulayn nidaamkan hadda ay u dhisan tahay iyo sidaanay isugu xiran tahay ma aysan noqoteen waa ka burbur iyo baaba waa ku imaan lahaa marka daliilkaasi midka xagga caqliga haddii la eego kaasaa si dhow loo fahmi karaa waa midkan hadda ay sheegeen waa wax la garan karaa isaguna waayahay marka waa kaa macnaha wayuujibu lahu tacaala wayuujibu wuxuu waajibinhayaa iftiqaarkii lahu ilaahay wuxuu waajibinhayaa tacaala korahayaa ayda noloshe alwaxdaaniyata kelinimo ayuu ilaahay usughaya id cilee law kaana macahu ilaahay micigiisa la jirkiisa thaanin mid labeeya hadduu ahaan lahaa fi luluhiyati ilaahnimada ku labeeya lama ftaqara ilayhi ilaahay uma dhibaatoodeen shay-un shay uma dhibaatoodeen liluzuumi cajzihima hadda muxuu ugu dhibaatoon waay liluzuumi cajzihimaa labadooda cajzidooda laasimideedii baanu ugu dhibaatoonay xiina idin waqtigaasna yacni cajzigoodu uu laasimahayo xiina id kaana macahu thaanin fi luluhiya wa oo markii ilaahay wax ilaahnimada ku labeeyaa ay jiraan ayaa markaa waxaa laasim noqonahaya oo yacni ka dhalanahaya in mathalan waxaa la yidhi mathalan ilaahay shay uma dhibaatoodeen markaasuu ku cilaynaya shay ila waxaan ilaahay waxba aysan ugu dhibaatoonayn hadda markaas ilaahay ilaah uu wehliyo cajzigoodaa laazim noqonaya sababtoo mar haddii laba ilaah yimaadaan waxba u socon mahayaano inay caajiz yihiin aysan awood lahayn ayaa meeshaas soo bixi lahay haddii awood la-aan ay timaadana maxaa imaanahaya waxaa imaanahaya wax makhluuq waxay sameeyeen inaanay jirin marka maxaa soo baxaya wax ilaahay u dhibaatoon inaysan marka jirin waaka sababtoa waxba ma jiraanba markaa waaka waxba marka ma jiraan waa kan marka kule kayfa wahuwa aladii yaftaqiru ilayhi kayfa kayfa yasixu dalika arrinkaas sidee buu u ansaxaya macnaha waxa weeye anlaa yaftaqira kayfa yasixu anlaa yaftaqira ilayhi shay-un ilaahay shay inaanu u dhibaatoon sidee bay u ansaxaysaa wahuwana xaal ilaahay aladii kii uu yahay yaftaqiru ilayhi wuu u dhibaatoonyaha kullu maa siwaahu wax alla waxa asaga ka soo haray wuu u dhibaatoonyaha wayu'khadu minhu aydan xuduuthu lcaalami biasrihi wayu'khadu waxaa la qaadanayaa minhu iftiqaarkii xaggiisa waxaa laga qaadanayaa aydan noqoshay xuduuthu lcaalami makhluuqa soo darintiisa baa laga qaadanaya biasrihi dhammaantiina uu ku soo dariyey wa id cilee low kaana hadduu ahaan lahaa shay-un shay hadduu ahaan lahaa oo minhu caalamka ka mid a qadiiman midkii horreeyey hadduu ahaan lahaa lakaana wuxuu ahaan lahaa dalika midkaa ashay-u ee shay ah mustaqniyan midkii deeqtoon buu ahaan lahaa canhu can illaahi ilaahay xaggiisa ka deeqtoon tacaala kayfa kayfa yasixu dalika kaas sidee buu u ansaxaya oo shay ilaahay inuu ka deeqtoomo wahuwana xaal ilaahay aladii kii uu yahay yajibu uu waajibahaya an yaftaqira inuu u dhibaatoodo ilayhi asaga intii kaa kullu maa siwaahu wixii kasoo haray dhammaantii waa wayu'khadu minhu wayu'khadu waxaa la qaadanayaa minhu min iftiqaari kulli maa cadaahu ilayhi wixii ilaahay kasoo haray dhammaantii ilahay inuu dhibaatoon yahay waxaa laga qaadanayaa aydan noqosha ay kamaa ukhida minhu ma kamaa ukhida minhu maa taqadama sida yacni iftiqaarka wixii hadda horreeye looga qaatoo kale xuduuthulcaalami caalamka soo darintiisa marka hadda waxa la meeshan shuku hadda xuduuthulcaalamka uu ku sheegay caqaa-idii yacni waxa weeye kontonka ahaa ee la sheegahayey oo weliba kuwa ilaahay xaggiisa ku saabsanaa oo afartanka iyo kowda la sheegahayey uu ka ziyaadsan yahay laakiin wax la xiriiru ahaa waa kan waxa la xiriira kaa ayuu ahaayo ayada ku tacalluqsan saasuu marka sheikhu usoo qaatay qaradka marka yacni uu ka leeyahay danta uu ka leeyahayna waxa weye inuu ku radiyo qolooyinka falaasifada sida hadda kuwa dambaba yacni waxa weye hadalla uu soo wada uugu radinayo kuwaa marka falaasifada la oran jira waxay ahaayeen qolooyin yacni marka horeba waddankan yunaan la yidhaahdo greeg ah ayay u dhasheen dad marka waxay ahaayeen yacni garaadka adduunyada aada u isticmaalo waxwa dad wax garta way ahaayeen xagga haddii la eego diintii unbaa ka maqnayda garaadka dunawiga markii la eego markaasi haddana xoogaa waxay isku dayeen waxyaalo yacni naftooda inay layliyaano zaahidnimo oo kale inay sameeyaano adduunyadan ka fogaanayna inay yidhaahdaan waxaa iyaga madax u ahaa filasuuf marka hadda marka falaasifo la odhanayo magacaasuu kayay ninka marka hore madaxoodooda ahaa filasuuf la ohan jiray marka waxay isku darsadeen kuwaasi ayagoo caqliga isticmaala garaadka iyo ayagoo yacni zaahidnimo la yimaada diin marka ay cuska yihiinna ma jidho weliba waxaa la sheegaya nabi ciise markii lasoo saaray ayaga waktigoodii diintiisi wuu ugu yeeray marka way diideenoo way ka kibreen waxay yidhaahdeen annagu waxaa haysato uma baahnin bay yidhahdeen maxaa yeeley annagu waxa adugu odhanayso iyo wax dheeraada intaba waa haysanaa bay leeyihin marka dhanna waxay iska dhigahayeen niman yacni diinle laakiin diintaasi ma aha diin xag rabbi ka timid ma ahane waa wax iyaga caqligooda ay ka sabayseenoo haddeen adduunyada laftigeeda moogtaha waad arkaysaa ee waddanka kan hadda hindiya ayaa waxaa ka jira mara iyagoo soo bandhiga arkaysaa kuwa suufiyeyn hayo dhar fiican qaadan mahayo naag ma guursan hayo guri samaysan mahayo saasay u muluq muluq leeyihiin oo socdaan waxay leeyihin adduunyadii oo dhan waana gaalo xataa waxay ku nool yihiin irdahay tugsanhayaan oo wareegahayaan oo hooyadka markay soo galaan reer bay u imaanhayaan marka waa la caqiidaysay waa lasoo dhaweynhayaa gurigiibuu meel daydka ah buu iska seexanhayaayo saasuu cimrigiisa ku dhamaysanhayaa ilaa uu ka duqoobo oo kale marka waa zaahidnimo lugooya weyo marka mar haddaysan wax aakhira aysan ku dhisnay kuwaasi marka ayagu waxay qabeen caalamku inuu qadiim yahay bay qabeen oo waxay qabeen caalamkaani waa caalam horreeyey ilaahay ma aanu samayn laakiin waa wax ilaahay ka dhashay sida ciladii iyo macluulkii oo kale weliba waxay leeyihin canaasirta waxyaalaha yacni asalka ah ee caalamka laga sameeyey qadiim bay ahaayeen bay leey sida biyaha iyo ciidda iyo hawada iyo dabka inkastoo ay leeyahay ashkhaasooda markii la eego mukushu gadaal way ka imaanaysaa laakiin waxyaalahana dee ile markii dadkan hadda way arkaya qofkii inu habadhananahayo xayawaanki inu habadhan waxyaalaha noocaas oo kale ashkhaas tahay gadaal way ka imaanhayaan bay leeyihiin laakiin waxa weeye canaasirta marka hore ay ka samaysan yihiin waa wax qadiimo weligood intii ilaah jiri jiray ayaguna waa ay jireeno wax ilaahay ka dhashay wax isagu sameeyo maaha marka kuwaasuu shiiku radinhayaa iyo wixii lamid oo meelaha qaarkood ka waafaqsan hadalkaani waxyaalaha uu radinhaya waxaa kamid a dadkii yani odhanhaya carshigu waa qadiim nimankan hadda adduunyada inay ayagu toosan yihiin ku kharibay wadaadka imaamka oo ibnu taymiye la yidhahdo wuxuu qabaa intii ilaahay jirayba carshi inuu jiray so wax cajiiba maaha markaasuu marka wuxuu rabaa si yani xoogaa loo qaatay hawshiisa inaysa bala badan wuxuu leeyahy carshigu macnaha ugama jeedo hal carshi inuu yahay intaasoo carshi mathalan carshigan hadda jira mid kalea kasii horreeyey markuu baaba-ay mid kalea kasii horreeyey markuu baaba-ay mid kalea kasii horreeyey inta ilaahayba jirayba carshi inuu jiray ile maclamaa fikradan uu aamina carshi ilaah baa dul fadhiyo oo kale ayuu wuxuu rabaa inuu carshi weligiiba ilaahay uheliyo hadda khaaliqu kulli shay xagee buu ashaari muusan kamid ahayn marka waa fikrad uu qabo weeye kutubihiisa aada ugu qoran fikradda hadda adduunyada lagu baabi'iyo tawasul iyo istigaasa lagu kufrinahayo kilaa ninka la yimidna waa isaga waxyaalahu qaba taasaa kamid a oo kutubihiisa ku cad waxyaalahu qaba waxaa kamid ah gaaladu inay naarta kasoo baxayaan in la gaarayo mar naarta ibdaha inta la isku dhufto wax ku dhex jiraaba aanay jirin inta aayad uu beeninayo halkiisaa taasna waadix bay ku tahay hataa ibnuqayimku waa ku raac ayaguna meeshaad aragtay waxbaa gaala waxbaa mushrikiin waxbaa kina aimadoodana waa kaa waana ogyahay xataa ka hadli mahayaan arrimaha noocaasa marka lasoo qaado inay dhundhuntaan maahan wax kale hayaan lama arko waana fikrigaan ummadda lagu baabiye ninka looga daydayna way afkaaruu qabay ka mid oo kutubihiisana ku cad marka waa fikri khalad ah qur-aankii bayna toos uga soo horjeedaayo ilaahay mar hadduu in allaha laganiyun cani alcaalamiina uu yihi ilaahay makhluuqii yani uu ka jeeftooya mar hadduu ilaahay yihi hadda haddaa carshiga ka dhigtay ilaahay marka inuu weligiiba micigiisa ahaaday waxuu u baahan yahay marka soo noqon mayso sida midka sida aad sariirtaada ugu baahan taha oo kale wa yu'khadu waxaa laga qaadanhayaa minhu iftiqaarkan xaggiisa waxaa laga qaadanhayaa aydan noqoshee xuduuthul caalami makhluuqa soo darintiisi baa laga qaadanhayaa biasrihi dhammaantiiba uu kusoo dariyey asagoo aan kala reeb ahayn idcile low kaana ninkaa wareerkiisa waxaa kamid ahaa xadiis waxaa jira cimraan bin xusein laga wariyo nebigu carshiga markuu hadlaayay oo nebigu markaa wuxuu leeyahay kaana allahu walaysa macahu shay ilaahay wuu jiray isagoo muxuu ahaa wax la jiraa marka aanu jirin kaana allahu waxyaala noocaas marka alfaadda markii la eego xadiidka inta kala doorto buu midka yacni qabliga ka cabirhayo oo kale iyo mar baa riwaaya qaadka waxay odhanhayaa kaana allahu walaa shay-un qablah ilaahay waa uu jiray wax ka horreeya iyadoo aanay jirin walaa shay-un macah wax saas oo kalea markaasuu wuxuu leeyahay wuxuu gaar ula baxahayaa riwaayadda kaana allahu walaa shay-un qablah meesha hadda xadiidkan wuxuu odhanhayaa ilaahay wuu jiray ayadoo waxba ka horreeyin ha marka xadiidkan waxaa lagu anfiyey wax ka horreeye ee waa dhici kadhaa ilahay waal oo alfaadii kale seebuu markay yeelahaya walaa shay-a maca iyadoo nebigu leeyahay ama qur-aankaa ilahay ku leeyahay khaaliqu kulli shay wareerkiisay ka mid ta hadda hawshaas oo ninka aasaasay waa kaa sidaasayna ku rabaan weliba ayna ku jecel yihiin oo shaykhulislaam iyo kida kida iyo dartii hadalkiisana uu yahay midka islaamka oo dhan ba loogu duulo lagu baabiyey wa yu'khadu minhu istiqnaha waxaa laga iftiqaarka waxaa laga qaadanhayaa iftiqaarka waxaa laga qaadanhayaa aydan noqoshay xuduusul caalami caalamka soo darintiisa waa laga qaadanhayaa biasrihi kullinimadiisa uu kusoo dariyay idcile low kaana hadduu ahaan lahaa shay-un shay oo minhu caalamka kamid a qadiiman midkii horreeyey hadduu ahaan lahaa lakaana wuxuu ahaan lahaa daalika midkaa ashayu ee shay ah mustaqniyan midkii deeqtoon buu ahaan lahaa canhu can illaahi tacaala ilaahay xaggiisa midkii ka deeqtoon buu ahaan lahaa haddaad tiraahdo wax ilaahay intuu jiray jiray baa jira waxay noqonaysaa waxaas ilahay inay ka maarmaan sababto isagu marka maba samayno markaasuu haddana waxaa kaaga daran raayi xubadiisa ninka ah carshigu inuu xaadis yahana waa qabaa intuu ilaahay jirana waa jira waana wax soo dariya wax iska heli kara marka miya saasuna ku marka shay oo ilaahay kamid a hadduu qadiim ahaan lahaa lakaana wuxuu ahaan lahaa daalika midkaa shay o ee shay ah mustaqniyan midkii deeqtoon buu ahaan lahaa canhu can illahi tacaala ilahay xaggiisa midkii ka maarmay buu ahaan lahaa kayfa yasixu dalika arrinkaas sidee buu ansaxayo kayfa yastagni canhu shayu shay ilaahay sidee buu uga maarmayo wahuwana xaal ilaahay aladi kii uu yahay yajibu uu waajibahayo oo uu thaabit yahay an yaftaqira ilayhi inuu u dhibaatoodaa ay sugan tahay kullu maa siwaahu wixii ilahay ka soo haray dhammaantii wallahu subxaanahu watacaala aclam